halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemiyada ah iyo dhinaca taleefanada dalalka qaarkood iyo weliba barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labaatanka bisha sebteembar labada kun iyo afarta idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta si rasmiya looga furay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo kalfadhiga furay ayaa sheegay in sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka aanay dhici doonin muddo kororsi ay samaystaan madaxda soomaalida
waxaan ku celinayaa in sannad kadib dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamku arkaan in si dhab ah loo jeexay waddadii lagu gaarayay hiigsiga ee laba kun iyo lix iyo toban soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban ma jirayso muddo kororsiimo madax iyo mas-uuliyiin xudhitaan ku timiday iyo inta la xidhiirta qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mida kooxda daacish oo sii daysa afartan iyo sagaal turki lahaystayaal ah oo lagu afduubtay gudaha ciraaq
maareeyaha hay-adda duulista soomaaliya oo magaalada muqdisho lagu dhaawacay barnaamijkii hambalyada iyo heesahana waan idiin haynaa iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa sheegay in sagaal iyo afartan qof oo lahaystayaal reer turkiya oo ay haysteen maleeshiyada kooxda daacishka ee dalka ciraaq tan iyo bishii julaay lasii daayey bishii juun la sii daayey axmed dufutoglo ayaa sheegay in aroortii hore ee saaka la sii daayay dadkan iyagoo oo badqaban ay soo gaareen dalka turkiga lahaystayaasha reer turkiya ayaa waxay ku jiray siyaasiyiin askar iyo caruur laga qafaashay magaalada mosel bishii juun koob iyo tobankeedii kadib markii ay maleeshiyada daacish ku qabsadeen magaaladaasi si deg dega weli uma cadda sida turkigu ay u xaqiijiyeen sii deynta maxaabiistan iyo haddii ay bixiyeen madax furashayeyn kale turkiga oo ka mid ah isbahaysiga nato ayaa waxa uu xuduud la leeyahay syriya iyo ciraaq wuxuuna ka cagajiidayay ku biirista isbahaysi la dagaalama kooxda daacish iyagoo uu turaayo ammaanka muwaadiniintooda ay kooxdani haysteen ka qaybgalayaasha wadahadallada nabadeed ee ukrein ayaa isku raacay inay abuuraan aag kala qaybiya ciidamada ukrein iyo kuwa gooni ugoosadka ah ee raacsan ruushanka saraakiisha wadahadallada ayaa waxay sheegeen maanta oo sabtiha in dhinacyadu ay isku raaceen in hubka laga qaado jiidda hore ee dagaalka lana abuuro goob qad cagaarana oo dhan saddex kilomitir ballac ahaan wadahadallada qeybtooda saddexaad ayaa lagu qabtay magaalada miniski halkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynihii hore ee ukrein leonid kuchma iyo saraakiil kale oo ka socday dhinaca gooni ugoosadka gobolka bari ee doniski iyo lohaneski xubno ka socda ammaanka iyo iskaashiga yurub ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa
saraakiisha doorashooyinka ee dalka afghanistan ayaa sheegay inay soo dhammaystireen tirinta codadka doorashadii la qabtay bishii juun afar iyo tobankeedii ayna sii dayn doonaan natiijada maalinta berito oo axada ku dhawaaqistani waxay soo afjari doontaa muddadii shanta bilood ahayd ee ay socotay hanaanka doorashada dalkaasi labada musharax ee cabdalla cabdalla iyo ashraaf gani ayaa labaduba sheegtay inay doorashada ku guulaysteen waxayna ka wada xaajoonayaan heshiis awood qaybsiga oo suurtagal ka dhigi kara inay qabsadaan xilalka galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa aad naga dhegaysanaysaan oo muwjadaha gaagaabanaya iyo weliba hirarka f m-ka idinka baaqaysa goordhow warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore turkiga sagaal iyo afartan lahaystayaal turkiya oo ay haysteen kooxda xagjiriinta ee daacish ayaa la sii daayay maanta maxaabiistan ayaa gaaray dalka turkiga aroortii hore saaka boqol iyo hal maalin kadib ayay dadkani waxay gacanta ugu jireen kooxda daacish wariyaha v o eda dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray istanbul falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa mahadsanid cabdicasiis madaxweynaha turkiga rajab dayib ortogan ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in afartan iyo sagaal maxaabiis reer turki ah oo ay haysteen kooxda i s lagu sii daayey dadaal ballaaran oo ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka ee turkiga wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa sheegay in xaaladda dadkani lasoo daayey ay hadda wanaagsan tahay maxaabiistan ayaa ahaa diblomaasiyiin iyo qoysaskooda oo ay ku jireen haween iyo caruur yaryar oo maxaabiis loo qabsaday kadib markii ay kooxdani qabsadeen magaalada muusil oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq iyagoo qabsaday qunsuliyadii turkiga ee magaaladaasi ku taalay ra-iisul wasaaraha turkiga axmed dubadgo oo isagu markaasi soo gaabiyey booqasho uu ku joogay dalka azerbajaan ayaa sheegay in soo deyntani ay ku timid wadahadallo dheer
Günlerdir, haftalardır süren yoğun çalışma neticesinde bu gece sabaha karşı vatandaşlarımızı aldık ve ülkemize getirdik. Ee, Bu dubadgolo ayaa sheegay in maalmo iyo toddobaadyo howl adag kadib ay saraakiisha turkigu ay kusoo laabte ay kusoo laabteen turkiga saaka aroortii waxaa kale uu caddeeyey in ay sharaf u ahayd inuu la wadaago warkan farxadda leh dadka turkiga kadib sii deyntooda oo ku timid ayuu yidhi habeenno hurdo la-aan iyo walwal ah warbaahinta gudaha ee dalka turkiga ayaa sheegtay in maxaabiistani ay soo galbiyeen saraakiil ka tirsan sirdoonka turkiga oo baabuur kolonyo ah uga soo gudbiyey magaalada xuduudda ku taalla ee la yidhaahdo sanliyurfa madaxweyne ortegan ayaa ku xusay howsha ay qabteen hay-adda nabad sugidda turkiga isagoo sheegay in lagu gaaray howshani dadaal dheeri ah oo ay u galeen samata bixinta dadkan reer turki faahfaahin ku saabsan sida dadkan loo sii daayay ayaan weli kala caddayn qaabka loo maray waxaa jiray warbixinno sheegaya in ay kooxdani dalbadeen lacag dhan boqol milyan oo dollar oo madax furasho ah ankara ayaa ku xustay in maxaabiistani ay tahay waxyaabaha xadidaya ka qayb qaadashada turkiga ee dagaal ka dhana maleeshiyaadka i s turkiga oo ka mida neto waxa uu xuduud la leeyahay syriya iyo ciraaq waxaana loo arkaa xubin muhim ah oo isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda isis wax badan kusoo kordhin karta
waad mahadsantahay falastiin warbixintaasi waxaa magaalada istanbul ka soo diray wariyaha v o eda dorian jones laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli inaga dhegaysanaysaan haatanna soomaaliya magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kalfadhigan furay ayaa ka hadlay waxyaabaha dowladdiisa u hirgalay iyo weliba qorshaha hiigsiga sannadka madaxweyne xasan ayaa sheegay in sannadka aanay dhici doonin muddo kororsi ay samaystaan madaxda soomaalida warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste
kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa furan yahay
madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta si rasmiya u furay kalfadhiga shanaad ee baarlamanka soomaaliya madaxweynaha ka hor ayaa waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha baarlamanka brofeor maxamed sheekh cismaan jawaari oo xildhibaanada u sheegay in kalfadhigan cusubi uu ka duwan yahay kuwii hore loo soo maray ku soo dhowaada kalfadhiga shanaad oo ka duwan kana muhiimsan afartii kalfadhi aan horay u soo hirgelinay waxaan joognaa kala barka madasha baarlamaanka sagaalaad ee soomaaliyeed haddii aan wax idinka taabto ee howlaha idin sugayo dhinaca dowlad dhisidda iyo siyaasadda iyo federaaleynta waxaa laydin horkeeni doonaa sharciga lagu dhisaayo xuduudaha guddiga xuduudaha iyo federaaleynta sharciga axsaabta siyaasadda iyo xafiiska madax bannaan ee maamulka axsaabta siyaasiga dhinaca garsoorka waxaa laydin horkeeni doonaa sharciga lagu dhisaayo maxkamadda dastuurka iyo sharciga dhismaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa dhinaca amniga waxaa laydin horkeeni doonaa mudanayaal sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga xakamaynta hubka dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaa ka mid ah kuwa laydin horkeeni doona hindisa sharciyaalka ku saabsan maalgashiga shisheeye sharciga hanti dhowrka guud sharciga iibka qaranka sharciga isgaadhsiinta iyo sharciga duulista rayadka dhinaca bulshada waxaa idin hor iman doonaa sharciga waxbarashada iyo sharciga hidisaha sharciga waxbarashada gaarka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo intaasi kadib khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey xildhibaanada baarlamanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ah taasoo ay kaga dalbanayso in faragelin shisheeye ay ka dhowrsoonaato badda soomaaliya waxaad la socotaan in dowladda soomaaliya dhowaan ay u gudbisay dacwad maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda si loo xaqiijiyo in badda soomaaliya ay ka dhowrsoonaato sheegasho iyo faragelin shisheeye taasi micnaheeda ma ahan colaad ee waa in la ixtiraamo jiritaanka qarannimada ee dalkeenna waxaan sidoo kale dacwad ka gudbinnay shirkado shisheeye oo si sharci darro ah howlo uga wada badda biyaha soomaaliya difaaca badda soomaaliyeed wuxuu ugu horeeyaa waajibki waajibaadkii qaran ee aan magaca ilaahay ugu dhaarannay dhammaanteen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale ka warbixiyey xaaladda abaaraha iyo fatahaadaha ka jira meelo badan oo ka mida geyga soomaaliya waxaana uu xusay inay jiraan dadaallo badan oo ay dowladdu waddo maanta dalkeenna waxaa ka jira abaaro meelo ka mida dalka waxaa ka socdo dadaallo fara badan oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ee beesha caalamkuba ay ka wadaan oo biyo loogu dhaaminayo dad soomaaliyeed oo deegaanada dalka qaybo ka mid ah deggan dalka qaybo ka mid ah weli maanta waxaa ka da-aya roobab biyo xareeda ayaana dhulka yaallo halka qaybo kalena biyaha dhaamintaa ay ka socoto waxaa sii dheer in dalka qaybo kaloo ka midana ay ka bilaabatay oy ku socoto haatan fatahaad ay fatahayaan webiyada dalka intaasoo maxaanku idhahday caqabado ah ama taxadiyaad ah ee jira waxay hor yaallaan waxay tahay dowladda soomaaliya oo uu hormuudka u yahay baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ugu dambayntii madaxweynuhu waxa uu si kooban uga hadlay qorshaha higsiga cusub waxaana uu qeexay in sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aanay dhici doonin wax la yidhaahdo muddo kororsi waxaa laga joogaa hal sano markii aan ku dhawaaqnay higsiga laba kun iyo lix iyo toban oo ah inay soomaaliya ka dhacaan doorashooyin waxaan ku celinayaa in sannad kadib dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamku arkaan in si dhab ah loo jeexay waddadii lagu gaariyey hiigsiga ee laba kun iyo lix iyo toban soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban ma jirayso muddo kororsiimo madax iyo mas-uuliyiin xuritaan ku timiday iyo inta la xidhiirta kalfadhiga shanaad ee baarlamanka ayaa lagu wadaa in muddada uu soconayo ay xildhibaanadu ku ansixiyaan hindisa sharciyeedyo badan oo iminka hor yaalla baarlamanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maareeyaha hay-adda duulista hawada iyo saadaasha soomaaliya cali maxamed ibraahim cali madoobe ayaa lagu dhaawacay weerar saaka lagu qaaday baabuur uu saarnaa degmada wadajir ee magaalada muqdisho weerarkani waxaa ku dhintay darawalkiisii iyo mid ka mid ilaaladiisa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya siciid jaamac qoorsheel oo cisbitaalka ku booqday maareeyaha hay-adda duulista hawada ayaa sheegay in caafimaadkiisu hadda uu fiican yahay
injineer cali madaxii hay-adda diirista hawada saaka subaxda ugu sideedii iyo konta daqa meelahaas ayaa la isku dayey in maaragtay la dilo runtii waa ka badbaaday waa uun dhaawac ayuu hadda way xaaladiisu waana dhaawac fudud laakiin dhibaato waxay soo gaartay waa darawalkii la socday askarii la socday labadaasaa goobtii ku dhintay marka injineerku annaga hadda la joogna waana fiican yahay waa un baaritaan wax hadda lagu wadaa xabadu waa ku dhacday waa sax laakiin wax khataro hadda life threatening aho dhibaato intaa ka badan maaha dhakhaatiirta waxay yidhaaheen aad iyo aad buu fiican yahay waana fiicnaanaya kaasi waxa uu ahaa siciid jaamac qoorsheel wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo ka hadlaya weerarka lagu dhaawacay maareeyaha hay-adda duulista hawada iyo saadaasha
waa tahay falastiinay weli wararka soomaaliya ku saabsan ayaan ku jirna dhinaca magaalada kismaayoona ugu yaraan sagaal qof ayaa dhaawacmay kadib markii maanta qarax lala egtay gaadhi ciidamada amisom ay lahayd oo marayay mid ka mid a xaafadaha kismaayo agaasimaha cisbitaal kismaayo doctor cabdisamed abikar xaaji ayaa v o eda u sheegay in dhaawacyadaasi cisbitaalkiisa la keenay
waxaa qarax ka dhacay dalcadda kismaayo garoonka dheerada lamidmada agteeda guri la dhisayay ayaa bahal lagu duugay marka meeshii baa wax ku qarxeen dadkii masaakiinta xoogsatada ahayd ayaa qaraxii wax ku noqday sagaal qof ayaga kamid ah ayaa la keenay isbitaalka ilaa ay haddana wax dhimasho mayno waxay ku dhaawacmeen qaraxaasay ku dhaawacmeen
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi samed xaaji abukar agaasimaha cisbitaal kismaayo oo ka hadlayey dad saaka ku dhaawacmay magaalada kismaayo wararka soomaaliyana madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegayaa in uu aqbalay xilka qaadistii golaha wasiiradu ay bishan ku sameeyeen agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe muddooyinkii dambe ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku khilaafsan yihiin xilka qaadista sanbalooshe inkastoo labada mas-uul ay arrintaasi beeniyeen cabdulaahi maxamed cali sanbalooshi ayaa ahaa agaasimiha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya wax yar uun laba bilood ka yar iyadoo labiyo toban saddex iyo toban maalin ka hor ay golahu wasiiradu xilka ka qaadeen kadib kulan deg deg ah oo ay yeesheen
maalinta berita waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii weerarka lagu qaaday xarunta laga dukaamaysto ee westigate ee magaalada nairobi iyadoo dad fara badani ay weli dareemayaan murugadii iyo xanuunkii eheladoodii oo qaar ka midihii weli ay tabayaan
maalinta berito ah oo bisha sebteembar ay tahay kow iyo labaatan waxay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad markii maleeshiya hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya ay weerar ku galeen dhismaha ganacsiga ee westigate ee magaalada nairobi ee dalka kenya weerarkaasi waxaa ku dhintay lixdan iyo toddoba qof islamarkaana waxa uu baqdin dhinaca ammaanka ah ka abuuray dalka kenya wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa eegaya sanad guurada koowaad ee weerarkii westigate
maalinta berita waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii weerarka lagu qaaday xarunta laga dukaamaysto ee westigate ee magaalada nairobi iyadoo dad fara badani ay weli dareemayaan murugadii iyo xanuunkii eheladoodii oo qaar ka midihii weli ay tabayaan murugada westigate ma aha mid si sahla lagu iloobi karo maadaama sida dad badani ay tilmaamayaan ay ahayd mid marmarsiiyo looga dhigan karo in saraakiisha sarsare ee sirdoonka iyo ciidamada qalabka sidaba ay ka baaqsadeen howlihii ku habboonaa ee badbaadada rayidka ah sida maanta ay shaaca ka qaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amniga waxaana qaar ka mida sida generaal julius karangi oo taliyaha ciidamada qalabka sida iyo taliska booliiska david kimayo in ay xilka ka degaan maadaama aysan sidii ugu habboonayd ugu badbaadin dadka rayidka westigate maalintii lasoo weerarayo berri oo kala dadkii ka badbaaday ayaa iyaguna uga warramay warbaahinta waxyaabaha aanay iloobayn oo ay ka mid tahay muddada dheer oo ay qaadatay in dad kooban laga adkaado lama oga inay ku dhinteen afartii qof ee la sheegay inay ka mid ahaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee iyagu ka aargoosanayay ciidamada waddanka kenya ee ka qayb galay howlgalka soomaaliya markaasi ciidamada amison labadii kun iyo koob iyo tobanka qiyaas ahaan waxaa la soo saaray kaamarooyinka iyo qalabka kale ee rasmiga ee baaritaanadaasi in ay jireen farataysi ama dhac ay geysteen ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa sida gaarkaa u tababaran oo la arkayay iyaga oo markaasi dukaamada iyo goobahaasi wax kala baxayay walow madaxda sare ee amnigu arrintaasi ay iska fogeeyeen arrin adag dhanka dalxiiska ayaa warbixintu waxa ay sheegaysaa maanta ka soo baxay hay-adaha dhinaca dhaqaaluhu inay hoos u dhacday sanadkii aynu ka soo gudubnay kadib markii ay ka maageen dad badan oo dibadda ka imaanayay islamarkaana u dhaganuglaaday baaqiyada ka soo baxaya waddamada reer galbeedka oo hakiyey dadkooda walow ay jiraan dad weli iyagu dhagaha ka furaystay oo dalkaas rasmiya u yimaada
warbixintaasi kooban waxaa magaalada nairobi inooga soo diray wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaa ibraahim xasan daandure iyo cashe ibraahim aadan caashicuud waa kuwan
kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
hambalyaday heesaha toddobaadkanah ibraahim waxaan ku bilaabayaa warqadda hambalyo dhalasho ah waxaanay ka timid maxamed geesay jilacow siciid geesay jilacow aadan geesay jilacow cabdulaahi geesay jilacow iyo falastiin geesay jilacow iyo hooyo faadumo jilacow siyaad iyo hooyo calasey bashiir cumar iyo maxamed xasan ibraahim naciimo xasan ibraahim iyo shukri xasan ibraahim dhammaantood dadkaas aan soo sheego dhan iyagoon kala harin waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan cabdiraxmaan geesey jilacow iyo xaaskiisa muno xasan macalin oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi amaba loogu magac daray maxamed cabdiraxmaan geesey waxaanay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamiin dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray ruqyo macalin mustaf iyo seynab macalin mustaf iyo waxay idhahdeen batuulo macalin mustaf iyo awowe mustaf iyo maxamed cabdi cali iyo sulaymaan maxamed cali iyo ayuub cabdulaahi iyo daa'uud maxamuud cabdulaahi iyo axmed maxamed sheekh iyo daahir cali cabdiraxmaan iyo cabdi ibraahim manuur iyo waxay idhahdeen xuseen cumarow ibraahim iyo ibraahim maxamed sheekh dhammaantoodna waxay jecel yihiin in ay taaniyad u diraan yuusuf maxamed sheekh iyo faadumo macalin mustafe oo gabadhi ugu dhalatay magaalada baydhabo ee gobolka baay gaar ahaana xaafadda bardaale waxaana gabadhaas loo bixiyay yidhahdeen asma yuusuf ducaduna waa xaggin ay leeyihiin cashay soo barbaar baan leenahay asmo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda isha baydhabana ka dhaamisa
heesta ugu horeysa caasheen dhegeystayaashan usoo qabanayno waa kolley kuma kolley kuma halkaas waa dhaash dhaasha ku jirta waa meelaha dhegeystayaasha ayaa inta kale dhammaystiran doona waa tahay meelaha bannaan buuxi aan maqli jiray inta dhaash dhaash la yidhaahdo buuxi ku dar marka waa xujay xujada maa ka dhaafta dhegeystayaasha ibraahimo waa kan fanaanka siciid xamar qoodh
naftayda hoogid hogaankeed noqde intu ku aybin kolay kuma hure naabsanadhayna miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hure naabsanadhayna miyaanada hadlaynay naftayda hoobid hoggaan fid noqde intu ku aybin kolay kuma hure nalsanadayne miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hure nafsanadayne miyaanada hadlayn yaa salaam naftoon ku haybin kuley kuma horeen waa tahay warqadan haddaan soo qabto waa meher baa la yiri waxaanay ka timid ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar cabdixakiin maxamuud shirwac waa wariyaasheenii iyo sidoo kale jamaal xuseen murashaxa baa layidhi madaxweynaha ee xisbiga ucid iyo mustafe cabdi ciise gudoomiyaha gobolka gabiley iyo axmed cali nuur iyo naasir cabdi xirse iyo maxamed cali iyo fahiim ciise yuusuf iyo saciid sheekh cumar iyo cabdiwahaab maax dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad meher u dirayaan boqorka bay yidhaahdeen cabdinaasir cabdulaahi cali iyo boqoradda raxmo xaaji cabdi cawad oo lagu naaneyso indho deero oo meherkoodu ka dhacay hotelka ambasador ee magaalada hargeysa waxaa layidhi ibraahina warqadana shuruud baa lasoo raaciyay waxaa layidhi caashacuud iyo daandure waxaan leenahay heesaha xulka waa xaggeena waa shaqadeenna
waa tahay waa tahay bal warqadda xigta waxaan ka helnay caasho aabe xaaji xasan kulmiye iyo hooyo xabiibo fiidow xidigow iyo dotresa maryan xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo malyuun xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo luul xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo raxmo xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo sahre xasan kulmiye saygeeda iyo caruurtooda cabdulaahi xasan kulmiye iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen gabadhiisa iyo muumin xasan kulmiye ayay yidhahdeen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdirasaaq xasan kulmiye tuure abukar kulmiye iyo cusmaan abukar kulmiye iyo dhammaanba waxa uu yidhi ilmaha injineer maxamed xasan kulmiye waxaa kale yidhaahdeen raaxo cali fiidow waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho halkan uga diraan cabdulaahi muuse guure iyo waxay yidhaahdeen deeqa xasan kulmiye oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdixakiim cabdulaahi waxayna leeyihiin ducada idinka le waaye cabdixakiim waxaa leenahay allah ka dhigay kiisoo barbaara oo dadkiisa iyo dilfaca aamiin warqadan waxaa ugu horeysa hambalyo dhalasho ah hooyo dahabow cabdi xasan iyo odaygeeda maxamuud maxamed iyo caruurtooda oo kale ah waa cabdicasiis maxamed iyo shukri maxamed iyo aadan maxamed iyo cabdikariim maxamed iyo xasan maxamed iyo saciid maxamed iyo abubakar maxamed waxaa kaloo warqada ku jira asxaabta kale ah dhammaan reer cabdi xasan oo kale ah luul cabdi xasan ismaaciil cabdi xasan dahabo cabdi xasan asli cabdi xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo cabdulaahi cabdi xasan deeqo cabdi xasan farxiye cabdi xasan iyo abuukar maxamed oo dhammaantooda ku nool gobolka virginia waxay tahaniyad u dirayaan cabdiwahaab maxamed iyo cadey cabdi oo wiil ugu dhashay baa layiri isbitalka virginia hosbital ee arlington ku yaalla waxaa wiilkaasi dhashay bishan sebtembar lixdeeda wiilkaana waxaa loo bixiyey liibaan waxay leeyihiin ducada caashucuud iyo daandurey waa xaggeena marka liibaan uu ku dhashay isbitalka virginia hosbital ee ku yaala arlington malaha waa dariskaagan u malayna maxaa ugu ducayn lahayd liibaan waxaan ku leeyahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin dhambaalkan caashi intaan dhambaal ku gelin heesta xagta noo soo qabo waa tahay haddaan soo qabto ood hees ii dirtay xaq miya xeer miya oo xeer miya haye anoo xiise kuu qabo adigaan ixooreen adigan ixoran allah allah yaa hees bay ku bannaantay sooma haye maxaa anigu ereydan ka helay iyo sida gardhigashada xaq miya xeer miya anoo xiise kuu qabo adigaan ixooray hadda gabadhaa saas lahayd caadi maaha sooma balaan aragno eh, wiilkana wuxuu ugu jawaabo waa siciid marax xaydar iyo deeqa axmed raagi
anigona xanuu qabin hadda hagid tuurada yarta waxa maartay gobasheen inayo hobdarta cali anigona xanuu qabin hadda habib ku ragayo waxa maartay gobasheen jacaylkuna xisaadiyo idin lagu qiyaasiyo jacaylkuna xisaadiyo idin lagu qiyaasiyo ma yaqan fikradkeen ugu xagdhaafeen jacaylkuna xisaadiyo idin lagu qiyaasiyo جعلكنا حسابي إذن لقو قياسي ما يقن حشوشكي روحك دافي هاي حنوني
inay yahay jin xoog la ku horwada xariiro dusha kugu xambaarto kaa qaaday xayaadee inay yahay jin xoog la ku horwada xariiro dusha kugu xambaarto kaa qaaday xayaadee markii aan hablaha xulay anu kugu xumaynayn markii aan hablaha xulay anu kugu xumaynayn xafadad ku nooshay maxaad guursan adige markii aan hablaha xulay anu kugu xumaynayn markii aan hablaha xulay anu kugu xumaynayn xafadad ku nooshay maxaad guursan adige xagaad u jeedaa mala waa xidigahe ninka xoqola kaa dhacay dacwey xafiisyada xagaad u jeedaa mala waaxidigahe ninka xoqola kaa dhacay dacwey xafiisyada xaqmiya eermiya xaqmiya eermiya ma xishood la'aanba ma islaamka xogba aan xiisa ku qabin igu xiratay faraqi xaqmiya eermiya xaqmiya eermiya ma xishood la'aanba ma islaamka xogba aan xiisa ku qabin igu xiratay faraqi
inaad xaasid maqasho aniguna runtii xalay xilligan murdada galay aniguna runtii xalay xilligan murdada galay
asalaamu casho horaan kugu sheegay haye waxa uu yidhi markii aan hablaha kaa xulay anuun kugu xumaynayn xaafadaad ku nooshahay ma xasuusan aniga Hay.
sukay sheeg haye casho baad hayd ninkii xoolo kaa dhacayna orodoo ka dacway xafiisyada waata meel kaloo laiska dacweeye male meel kale ma jirto garta labadooda ma dhigan karaan waa la isjabeylaa
waa tahay waa tahay intaasi aanu ku dhaafnay hestaasi waxaa wadajir ugu luqaynayay deeq axmed raagi iyo siciid mira xaydar waa tahay warqadanna haddaan soo qabto waa dhambaal hambalyo ah waxaana ugu horeeya reer cabdi xasan baa la yiri oo kale ah dhammaantood waa luul cabdi xasan ismaaciil cabdi xasan dahabo cabdi xasan asli cabdi xasan maxamed cabdi xasan iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo deeqa cabdi xasan farxiyo cabdi xasan iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga soomaaliya ethoobiya iyo maraykan waxa ay tahaniyad dhalasho u dirayaan baa la yiri walaalkood siyaad xasan iyo xaaskiisa luul ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay adis ababa ethoobiya bisha agos markay ahayd koob iyo soddon gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yiri shamaara ducada waa adinka baa layidhi caashiya daandure marka gabadhaas waxaa loo bixiyey shamaara waxay ku dhalatay adis ababa waddanka ethoobiya maxaa ku duceynaysaa shamaara waxaan ku leenahay soo barbaar noqotay dalkeeda iyo dadkeeda anfacda oo soo weynaata aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cali faarax gurey iyo maxamuud faarax gurey iyo xaawo faarax gurey iyo dhammaanba ilmo faarax gurey iyo maxamed siciid faarax maxamed nayl iyo cabdiweli maxamed aadan waxay yidhaahdeen eh, ducaale hadal wanaaje iyo deeq suudi tarabi iyo daa'uud maxamed faarax iyo jabarti cabdul maxamed iyo jaamac maxamed guuleed iyo kowsar cabdulqaadir jaamac iyo farxiya jaamac salaad iyo khatro jaamac salaad iyo dhammaanba reer jaamac salaad waxa ay joogaan soomaaliya ethoobiya gaar ahaan kilanka shanaad maraykanka yurub iyo meelo kale oo dunida ah waxaana ay taaniyo dhalasho jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed faarax gurey iyo aamino jaamac salaad oo gabar ugu dhalatay magaalada gaalkacyo waxaana ay yidhaahdeen gabadhaas waxaa loo bixiyey maryan maxamed faarax waxaan leenahay noqo tii diinteeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay warqadanna waxay ka timid ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shirwac jamaal cali xuseen waa musharaxa madaxweynaha xisbiga ucid baa la yiri iyo mustafe cabdi ciise gudoomiyaha gobolka gabiley warqadan goor dhoweed waa akhribraano haddana mar kale dus soo tiro waa tahay aan dhammaystiro asxaab kooban baaba ku hartay axmed cali nuur iyo naasir cabdi xirsi iyo maxamed cali iyo fahiim ciise yuusuf iyo saciid sheekh cumar iyo cabdiwahaab maax dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad meher u dirayaan boqorka baa la yiri cabdinaasir cabdulaahi cali iyo sidoo kale boqorada raxmo xaaji cabdi cawad oo indho deera lagu naanayso oo meherkoodu ka dhacay hotelka ambasador ee magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgal waara oo badkheer qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan anaguna ibraahinu ugu sii duceynaynaa markay arrintu Dham- meeshaas marayso waa u duceynaynaa dhammaanteen caasho sidaa sheegtay waa runta marka hore waa salaamantihiin ayaa warqadan lagu bilaabay daadiyaasha barnaamijka caashucuud iyo daandurey waanu idinka gudun anaguna marka xigana waxay yidhahdeen waxaan kale nahay qadar xaamud cumar iyo mustafa xaamud cumar iyo cabdiraxmaan xaamud cumar iyo siciid xaamud cumar iyo cabdulqaadir xaamud cumar cabdinaasir xaamud cumar iyo hibaaq xaamud cumar iyo sucaad xaamud cumar iyo nimcaan dayib cabdi iyo najiib dayib cabdi waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdixakiin xaamud cumar iyo xaaskiisa oo gabar ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaas oo loo bixiyey mushtaaq cabdixakiin waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena mushtaaq iyo soo barbar ayaan leenahay waa tahay ibraahina waxaad moodaa heestihii in aabad ilowda waraaqihii aa ku talax tagtay aan ku talax tagnay aan keligaa kugu soo riixin bal heesta saddexaad heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanan caasho waa xaaliyey xumaan kuuma quuro waxaa ku luqeynaya cabdinaasir macalin
Yeah.
Ay.
xaaliyahay xaaliyahay xoorin xumaan kuma quuro war cad waay sooma caasha taas baa la iswedina warkaas waa cad yahay ibraahim haye caasha haddeen ka horreeya dhinacii warqadaha warqadan waxay naga soo gaartay deeq suudi tarabi iyo adeer saacid siciid cumar iyo cabdixakiin nuur khaliif iyo cali faarax somatar iyo jaamaca maxamed guuleed iyo jabarti cabdul maxamed iyo waxay yidhahdeen salma cusmaan guraye iyo sucdi cusmaan guraye iyo maxamed siciid faarax iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo faarax caways iyo hooyo madiine faarax warfa iyo caruurteeda iyo hooyo aamino ismaaciil iyo caruurteeda iyo reer abshir faarax aabe maxamed aadan warsame iyo caruurtiisa iyo xaawo faarax somatar iyo cabdiraxmaan cabdulaahi warsame dhallo iyo cabdiweli axmed faarax iyo dhammaanba shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee puntland waxaana ay kala joogaan asxaabtaasi badankood soomaaliya etoobiya ingiriiska maraykanka kenya iyo meelo kale oo caalamka waxayna taaniyo jecel yihiin inay u diraan brofesor cabdiweli maxamed aadan warsame iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa doctoresa kinsi abshir faarax jaamac oo wiil ugu dhashay garowe waxaana leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed waxaana leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anaguna aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid cabdinaasir aadan cali iyo brofesor shiine cabdiraxmaan xasan iyo mahad cabdicasiis maxamed macalin iyo cabdisalaan ibraahim cali walaal cabdiraxmaan cabdalle iyo walaal cabdisalaan cabdi cabdalle iyo walaal baa la yidhi muumino muxiyudiin sheekh iyo habaryar muumino mursal ibraahim iyo saaxiib baa la yidhi xaatib aadan cumar iyo cabdifataax muxiyudiin sheekh iyo abti shaawul mursal ibraahim iyo abti cabdinaasir aadan xasan iyo habaryar madiine aadan cali liibaan nuur iyo baa la yidhi wiilkiisa cabdikariin cali liibaan iyo mahad cabdiraxmaan xasan oo loo yaqaano buuhow baa la yidhi dhammaan dadkana waxa ay joogaan magaalada garowe kanada qaar baa jooga yurub talyaaniga iyo weliba isutag imaaraadka carabta iyo magaalada duqay baydhabo iyo kenya dhammaantood waxaa layidhi waxay tahaniyad u dirayaan cabdiwahaab geedi maxamed iyo marwadiisa sumayda cabdi cabdalle arooskaasi waxa uu ka dhacay baa layidhi gobolka baay gaar ahaan degmada berdaale taariikhdu markay ahayd sideedii bishan sagaalaad ee sanadkan laba kun afar tobanka sidaasi soomaalidu qortaa waxaan leenahay bay yidhaahdeen kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna waxaan leenahay aamiin caasha dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa heesta xigta maad noo soo qabatid ibraahinow heesaha xaggiga unbaa usoo riixaysaa ibraahinow iska qaadatana aan kuugu daray ma iga dayst in wax laysku quuraa wanaagsan waad igu bannaan tahay ya ay waad igu bannaan tahay waa heesama maxaad u malaynaysaa de waa- waad igu bannaan tahay waxba surqo cabdulaahi surqoyarey iyo saciid daa'uud cali masxaf
دحدشي نفتيدو دررتن اسبرنا بريا كديب تلقى عالكيوم نولو الوضع ملونا دحدشي نفتيدو دررتن اسبرنا بريا كديب تلقى عالكيوم نولو الوضع ملونا baylahnu kastoo tahay rabiga badbaadsho adiga yar baradheeye adiga rag baradheeye baylahnu kastoo tahay rabiga badbaadsho adiga yar baradheeye adiga rag baradheeye عن كلسون بوحديو ولا قاد كسية بلو محمد سنديو هداك بلا مغناطبة هكا بقيبك تاكلي عن كلسون بوحديو ولا قاد كسية بلو محمد سنديو هداك بلا مغناطبة هكا بقيبك تاكلي waadigu banaantahay waadigu banaantahay waadigu banaantahay waadigu banaantahay Samahan, kugu baqi mantay. Wadigu banantaye, wadigu banantaye.
anigaba mugsiyaay marqadaynu muranay ohalyooga caashaqu ina wada baneeyaan anigaba mugsiyaay marqadaynu muranay ohalyooga caashaqu ina wada baneeyaan digayraas barwaqiyo baray sharafi taalo adiga u mudan bilaysaa adiga u mudan bilays digayraas barwaqiyo baray sharafi taalo adiga u mudan bilaysaa adiga u mudan bilays bareerahaygiyo u bandhiga xogtayde haddaan baajin karamo fartuunka barin karo baashaadaan marin lahaa bareerahaygiyo u bandhiga xogtayde haddaan baajin karamo fartuunka barin karo baashaadaan marin lahaa barinkaad ku dhalato balad weynaan gacaroy barkhadiisa jecele ii kaalay badankiyo bacda isaaro igtabo wadaabide adigu banaantahay Adigu banaantahay. adigu banaantahay adigu banaantahay marinkaad ku dhalato balad weynaan gacaroy barkhadiisa jecele ii kaalay badankiyo baabacda isaaro igu qabo wadaabade adigu banaantahay adigu banaantahay
beledkaad ku dhalatay oo beled weyne ayaan barqadiisa jecelahay bugga kaale igu qabo caasha waxaan u malaynayaa waad ugu banaantaha hadda inaad si fiican uga dhergto waxaan leenaha way isu bannaan yihiin waa surqayare iyo saciid daa'uud cali masxaf waxaan filayaa inay si wanaagsan nooga tumeen heestooda waad igu bannaantahay intaasi aanu ku dhaafno warqadda ugu dambeysa dhinaceyga ibraahin waddaan soo qabto waxaa halkan tahaniyad meher ka diraya baa la yidhi dhammaan reer xaashi cali fidse oo kale ah baa la yidhi aabe xaashi cali fidse iyo hooyo dahabo sheekh maxamuud iyo hooyo salaade maxamuud kulmiye iyo xadiyo xaashi cali caruurteeda iyo seegeeda baa la yidhi iyo sidoo kale baa la yidhi cabdi xaashi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo bushra xaashi cali iyo gabadheeda oo loo yaqaana baa layidhi bushra bella iyo sidoo kale cabdulaahi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi iyaga oo kala joogaha soomaaliya maraykanka south africa sacuudi arabiya iyo meelo kale cabdixakiin xaashi cali iyo asmaa cabdi kariim sahal oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanay alla uga barayaan baa la yidhi waxaanay alla uga barayaan meherkaasi inuu noqdo midkii lagu gaaro aroos farxad leh iyo ubad khayr qaba aamiin baa la yidhi anaguna aamiinta kalaan raacinay adna mid ku dar ibraahim aamiin ayaanana iri caasho warqadanna waxay ku bilaabatay waxaan salaamaynaa caashucuud iyo ibraahim daandurey waxaana ay leeyihiin waxaan nahay amaal maxamed jeele iyo hooyo faadumo saalax iyo hooyo xaawo saalax iyo abti cumar saalax iyo dhammaanba ilmo reer saalax iyo ibraahim moosle iyo waxay yidhahdeen xuseen rooti iyo cumar oromo iyo waxay yidhahdeen d j garaad iyo hindiye dhaqane iyo salaad maxamuud xirsi iyo maryan cabdi waxaana ay joogaan bay yidhahdeen gaarisa iyo injineer borow iyo dhammaanba asxaabta waxayna taaniid jecelyihiin inay u diraan fartuun maxamed deerow iyo daahir maxamed bashiir oo arooskoodu uu ka dhacay xerada qaxootiga ee xagadheer ducada waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo gabar iyo caano wiil iyo caano iyo nolol raaxo badan aamiin heesta ugu dambaysa ibraahim webigii qaadayo taan u heshanayo anigana igu dar ha iga tegin miya yaa goorma u dambaysa waxaa ku luqeeya fanaanka axmed dey abubakar iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa caashi ibraahim caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
codka macaane fanaanka axmedee abubakar gabagaba ayuu ahaa barnaamijkii hambalyadii heesaha caasha ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayey haddii aan dib idiin xasuusiyo qodob iyo laba ka mid ah wararkeenii maanta ugu waaweynaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta aqbalay xilka qaadistii golaha wasiirada ay toddobadii bishan ku sameeyeen agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambalulshe kismaayana sagaal qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii qarax uu halkaasi ka dhacay guud ahaan idaa idaacaddeennina dhegaystayaal waa naga intaa waa cabdicasiis xuseen cismaani anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.